bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimam abu ciisa raximah اllah baabu ma dukira mima yustaxabu min اljuluusi fi اlmasjidi bacda salaati الصubxi xata taطluca الshamsu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yustaxabu la sunnaynaayo min aljuluusi oo fadhi ah fi lmasjidi masjidka dhexdiisa la fadhiyo bacda salaati subxi salaada subax gadaasheeda xataa tadluca ashamsu ilaa ay qoraxdii ka soo baxdo yacnii sunnanimada fadhiga masaajidka la fadhiyo salaada subax kadib ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo qala xadaanaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaaniyu qala xadaanaa abulaxwas wahuwa salaamu bnu sulaym alxanafi can simaakin can jaabir bni samura qaala kana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa sala alfajra subaxa hadduu tukado qacada fii musallaahu meeshii uu ku tukaday ayuu fariisanayay xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxdo ilaa qoraxda ka soo baxdo wuxuu fadhinayay meeshaas meeshii uu ku tukaday laba waxba waa ku jiraan meeshii uu ku tukaday ma ka dhaqaaqaynin fadhigaasuna adkaar iyo waxba u akrinaya qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa cabdullaahi bnu mucaawiyata aljumaxiyu wa huwa abu jacfar albasriyu hiqat mucamar rawaa lahu abu dawuud wtirmidiyu wbnu maaja qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu muslim wa huwa alqasmaliyu abu zayd almarwasiy hiqat caabid rubamaa wahim akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wabu dawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu qaala xadaanaa abu hilaal abu hilaal magaciisa waxaa la yidhaha hilaalu bnu abi hilaal alqasmaliyu daciifun mashhuurun bikunyatihi ninkan dacfi baa ku jiro kunyadiisuuna mashhuur ku yahay akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wاtirmidiyu can anasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man sala alfajra subaxa qofkii tukada fii jamaacatin ku tukado huma qacada dabadeed fadhiisto yadkuru allaha isagoo ilaahay xusaayo xataa tatluca ashamsu ilaa ay qoraxda ka soo baxdo huma sallaa rakcatayni dabadeed laba ragca tukado kaanat lahu ka ajri xajatin wa cumratin waxaa u ahaanayso xaj ajarkiis iyo cumro ajarkeed ayb taasaa marka ninkaas u ahaanayso xadiidkan wuxuu ku daray uma qacada yadkuru llah dikri baa ku jiro uma sallaa rakcatayni laba ragca tukado labadaas ragca marka maxay noqonaysaa ma waxay noqonaysaa labada ragco ishraaqa ama duxada ayb salaatu shuruuq ama salaatu duxaa isku mid waaye ibnu cabaasa salaatu shuruuq ayuu dhihi jiray markay qoraxda soo baxdo aad usoo baxdo la tukado ayb salaadaasi marka salaatu shuruuq ama salaatu duxaa ayuu ka dhiganayaa markaas ajrigeedana markaa ka ajri xajatin wa cumra qaala wuxuu yidhi qaala rasul abyani wuxuu yidhi anas qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama taammatin taammatin taammatin yacni xaj iyo cumro dhammaystiran dhammaystiran dhammaystiran xadiidkan isnaadkiisu waa xasanun fi shawaahid abu dilaal dacfi baa ku jiro laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay ibnu xajar nataa'ijul afkaarka uu ku soo saaray shawaahidana waxaa ka mid a xadiid abi umaama cinda alimaam axmed iyo abi daawuud ay warinayaan iyo xadiid ibni cumar oo dabaraani uu wariyey abuu nucaym fi lxilya uu ku wariyey xadiidtaas baa marka shawaahid u ah marka xadiidku waa saxiix sanadkuna dacfi baa ku jiro ayb waxaana laga qaadanayaa marka sida salaadaani yacnii salaada subax kadib in qofku meeshiisa ku wardiyo ilaa qoraxda uga soo baxdo ajriga uu ka helayo sida uu badan yahay ayb taasuu tusayaa xadiidka maadaama xaj iyo cumro inay ku ajar tahay la sheegay qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidu xasanu gariib imaamu tirmidi isaga waaba xasaniyeyba xadiidka xasanun lidaatihi qaala wasaltu muxamed bna ismaaciil can abi dilaal ayaan su-aalay buu yidhi faqaala huwa muqaarib lxadiid muqaarib iyo muqaarab labadaba waa la aqrin karaa muqaarib lxadiid marka la yidhaha isaga xadiidkiisu wuxuu u dhow yahay dadka maqbuuliinta xadiidkooda muqaarab marka la yidhaahno waa loo dhoweeyaa waa raggaas maqbuuliinta xadiidkooda xadiidkiisa u shabahaa marka calaa dalika marka waa tacdiil ayb waxay noqonay tacdiil waxaadna ka garanay marka raawigu marka uu xadiid yari yahay ee axaadiidtiisu aynan badnayn ama dacfi iyo wax ku jiraan ayuu badanaa alimaamu tirmidi su-aalaa wuxuuna su-aalayaa marka waxaa u badan marka su-aalaadkiisa bukhaari qaala msa'altu moxamed bna ismaaciil waxaa soo raaco abu zurca waxaa soo raaco cabdullah bn cabdiraxmaan addaarimi ayb qaala muxamedun bukhaari wuxuu yidhi wasmuhu hilaal hilaal bnu abi hilaal ayaa la yidhaahdaa magaciisu waa hilaal qaala baabu maa dukira fi liltifaati fi salaa baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay dukira la sheegay fililtifaati milicsi fililtifaati milicsi fi salaati salaada dhexdeeda la milicsado iltifaatka marka waxaa weeyaan qofku inuu indhaha uu ku milicsado laakiin uunan xabadka ku wareejin wareejinin iltifaatka marka salaada jebiyo waa qofka in xabadkiisa uu wareejiyo qiblada uu ka leexiyo salaada ku jabto indhaha laakiin hadduu xaggay xagga u wareejiyo ma fiicno yani bilaa daruura ma fiicno hadday xaajo iyo daruuro keenaysaa jirtana laa ba'sa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan huwa almarwasiyu wagayru waaxidin qaluu xadaanaa alfadl bnu muusa whuwa alfadl bn musa الsinaaniyu can cabdillaahi bni saciid bni abi hindin wa huwa alfazaariyu saduuqu rubama wahim rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can thawr bni zaydi wahuwa thawr bnu zayd addiiliyu hiqat ayضa rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can cikrimata can ibni cabaasi ana rasuula اllahi sal ll slama kaana yalxadu fi salaati nebigu wuxuu milicsanayay salaada dhexdeeda yamiinan midig iyo wa shimaalan bidix buu milicsanayay milicsi walaa yalwii ma qalloocinaynin ma leexinaynin cunuqahu qoortiisa khalfa dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa uma qalloocinaynin oo sidaan ma dhehayn ayb xadiidkan marka daahirkiisu wuxuu tusayaa iltifaatka haddii indhaha uun keliya la warwareejiyaa salaada inaynan ku jabaynin midda ay salaada ku jabtaana inay tahay marka qiblada laga leexdo ayb walidaalika ayb midka salaada ay ku jabaysana inuu yahay qiblada in laga weecdo oo qofka uu ka leexdo qiblada ayb kaasi salaadaa ku jabto midkan laakiin salaada ma ku jabayso walidaalika alimaamu الnasaa-i fi sunani اlkubraa wuxuu baabaystay xadiidkan baabu اruksati fi liltifaati fi الsalaa yani salaada dhexdeeda qofku inuu indhaha ka milicsado ruksada la rukseeyey saasuu ka dhigay ee ruksada la rukseeyey marka masalaadii dhexdeeda in indhaha la kala rogrogo la milicsado miyaa iyada lafteeda ma fiican tahay maya ruksada uu sheegayo waa hadday daruura keenaysa w daruura oo nebigu sal alla ly slam markuu sidaan yeelaayo daruura keenaysa weliba qisadiis waxay ahayd mar mararka ka mida oo uu nin wuxuu diray jaasuus ah cayn ayuu diray qolo ayuu u diray inuu war ka keeno ninkiibaa baxay wuu soo laabtay ama waa sii socday rasuulkana waa tukanayey hadba marka isha ayuu sidaa u milicsanayay ninkaa xaggiisa marka waqti dagaal lagu jiro oo wax la diro oo xaalad marka duruufa keenaysa midaas oo kale iltifaadka marka bannaan salaadana aynan ku jabaynin ruksadana loo sheegayo waa midka ay duruuf keenaysa laakiin qofku in bilaa duruuf waxa meeshaan maraayo dhan uu indhaha la raaco taas maaha in ruksadu taas ma ku dhacayso ayb qisadii abuubakar oo kale salaadiisuu iskaga jiray nebigaa soo galay dadkiibaa waxay bilaabeen marka inay sacbada gargaraacaan abuubakar marka hadduu salaada galo hortiisa unbuu fiirinayo markay ku badiyeen falamaa akharu tasfiiqa sacabtunka markay ku badiyeen iltafata xoogaa marka dadkiibuu isha saa ugu milicsaday marka milicsigaasi danaa keentay leanna wax laga rabo iyo wax loo dhahayo ma uunan fahmin si uu fahmu marka u milicsaday iltifaatku marka hadday daruura keentana waa bannaan yahay salaadana ma jebinayo indhaha keliya hadday tahay haddaynan daruuro keenin waa karaaho haddii qofka uu xabadkiisa uu wareejiyo qiblada ka leexiyana salaaduuba burinayo waa mubdil markaas walidaalika ibnu khusayma fii saxiixihi xadiidkan waa soo saaray isagana baabu dikri daliili calaa ana aliltifaata almanhiya canhu fi asalaati alatii takuunu salaatu lmari bihi naaqisatan huwa an yalwiya cunuqahu an yulwiya cunuqahu luquntiisa inuu leexiyo ayb laa an yalxada bicaynihi ishu inuu yamiinan wa shimaalan u leexleexiyo inay ma aha sidaasuu baabeeyey markaasuu keenay xadiidkan ayb wuxuu leeyahay markaa taas weeyaan salaada midka naaqiska ka dhigaayo huwa an yulawiya cunuqahu hortiisa inuu qalloociyo oo ka qalloociyo qiblada qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu gariib ayb waqad khaalafa wakiicun alfadla bna muusa fii riwaayatihi fadlu bnu muusaa waxaa khilaafay wakiic riwaayada wakiic waa soo socotaa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun can cabdillaahi bni saciid bni abi hindin can bacdi asxaabi cikrimata ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana yalxadu fi salaati fadakara naxwahu xadiidkii horey kan maxaa farqiga u dhexeeya cabdullaahi bnu saciid riwaayadii hore thawr bni zayd ayuu ka warinayay midaanna oo wakiicna can bacdi asxaabi cikrima midaan ibhaama ku jira marka ayb qaala wafi lbaabi can anasin wa caaisha ya maxaa tiri ha can bacdi asxaabi cikrimata ana nabiya sal l salam isaga lafteeda marka waxaa kusii jira xataa irsaal xataa taabiciin inaynan ahaynaa laga yaabaa dadkan xadiidka marka ama icdaala ku jiro inqidaaca ku jirayo ayb fadakara naxwahu ayb xadiidkan abu daawuuda wariyey fii riwaayati bni lushnaaniy fii riwaayati ibni lushnaani markuu leeyahay yani abu daawuudkan madbuuca ah isaga riwaayaadkan aad inuuna u sheegina laga yaabaa xadiidkan marka ma ka helaysa abu daawuud kitaabkiisa waxaa ka wariyeen aimo badan riwaayo dhowr riwaayuu leeyahay waxaa ugu caansan riwaayat lulu'i ibni daasa ibnu lacraabi ibnu lcabdi kuwaasaa ugu muhiimsan ibnulushnaaniganna waa ka mid riwaayadaas marka ibnulushnaani abu daawuud uu ka warinayo fi sunan sunanka waxaa ku jira xadiidkan ayb sida mizi tuxfatu lashraafka uu ku sheegay ayb xadiidkana musnad axmed uu ku sugayay tuxfaha marka fawaa-idiisay ka mid tahay riwaayaadkaas isaga wixii ka maqan wixii kale waa keenaan waxaa laga yaabaa madbuucaadkan xadii abu daawuudka xadiidkan inuunan ku qornayn xadiidkuna abu daawuud waa wariyey oo riwaayati ibni lushnaani ayuu ku jiraa ayb xadiidkana marka dacfi baa ku jira cabdullaahi ibnu saciid khilaafkaas oo riwaayadan wakiic iyo fadli bnu muusa khilaafkooda cabdullaahi bnu saciid laftirkiisana saduuqun rubamaa wahim oo wahmigaa laftirkiisu waxbuu keenaya ayb qaala wafi lbaabi can anasi wacaaishata qaala xadaanaa muslim bnu xaatim albasriyu huwa saduuqun abu xaatim qala xadaanaa mxamed bnu cabdillaahi alansaariyu can abiihi aabihi marka waa cabdullaahi bnu lmuhana alansaariy hadda haddaad maagto can abiihidan raadi muxamed bnu cabdillaahi alansaariy waa badan yihiin hal ma aha weliba waxaa jira moxamed bnu cabdillahi alansaari aabbihii ka warinaya oo aan kan ahayn ayb markaasoo kale marka waxaa loo baahanaa in la raadiyo moxamed bnu cabdillaahi alansaari oo ardadiisu uu ka mid yahay muslim ibnu xaatim albasri leanna kutubtan hadda taqriib oo kale markaas ma ku anfacayo tahdiibu tahdiibkana waxaa laga yaabaa inuunan ku anficin sababtoo ah tahdiibku ruwaadda dhan ma wada keenayo inta muhiimka buu keenayo tahdiibulkamaalka waa marka tahdiibulkamaalki baa marka moxamed bnu cabdillahi alansaari baa la fiirinaa mid kastaa gaara u fiirina marka waxaad raadinaysaa marka markuu raawiga sheego rawaa can dadku ka wariyo tixa wa canhu buu haddana imaanaa wa canhuda fiiri marka wa canhuda marka sida u wado muslim ibnu xaatim albasri ayuu keenaa ta'na waa ramsi camal uga dhigaa tirmidiyaa ka mida ama keyrkiisa markaas baad garan kartaa marka moxamed ibnu cabdillaahigana midkou yahay can abiihina cidda ay tahay marka waa moxamed bnu cabdillaahi bni lmuhana alansaariy ninkaan abulmuhanaa saduuqun kathiiru lhalaq bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu maaja ha u wariyo can caliy bni zayd wahuwa caliy bni zayd bni judcaan waa daciif isaga can saciid bn اlmusayab can anasin qaal qaala lii rasuulu llahi sal l slam yaa bunaya wiilkaygiyow iyaaka waliltifaata fi salaa waxaa laga qaadanaa qofka wiil ounan dhalin inuu dhihi karo yaa bunay laana nebigu anas ma dhalin haddana yaa bunay ayuu leeyahay wiilkaygiyo iyo maandhow wax noocaas oo kale inuu dhihi karo yaa bunay iyaaka waliltifaata fi salaati waxaan kaaga digayaa milicsiga salaada dhexdeeda fa ina liltifaata milicsiga fi salaati salaada dhexdeeda halakatun waa halaag fain kaana laabudda hadday daruuri tahay midaan laga maarmin hadday tahay fa fi tadawuci sunnada ku samey laa fi lfariidati salaada faradka maya ayb xadiidkan marka waa daciif min ajli cabdillaahi bni zayd ibni judcaan dariiqii saasuuna ku wareegaya xataa cabdullaahi bnu lmuhana alansaari saduuqun kathiiru lhalaq isaga laftirkiisa nooc jarxi ah baa ku dhacay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasan ayib caamat lusuul marka sidaas zaylici nasburaayaha xasan ayuu soo yidhi bis nusqo waxay leedahay xasanun gariib inuu ku daray sharxu sunnaha baqawina sidaasuu dhigayaa nusqana waxay qora xasanun saxiix zaylici nasburaayaha waxbuu ka soo guuriyey taas ayb muxuu ku dhigaadi xasan xadiidkan marka xasan bisow laa-iq ku noqon karaa leanna xasanun gariibna de waa waa maqbuul xasanun lidaatihi xasanun keliya laakiin markuu yidhaahdo waa ligayrihi ligayrihi inuu iska noqdaa waa suuragal kastoo iyado lafteedu aynan saa u xoog badnayn xadiidkan kadib tuxfatulaxwadiga waxbuu ziyaadiyey xadiidku keenay uu yihi xadaanaa saalixu bn cabdillaahi qaala xadaanaa abulaxwas can ashcat bni abi shactaa can abiihi can masruuq can caaishata qaalat sa'altu rasuula اllahi sal l slam can ililtifaati fi salaati qaala huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati rajul qaala abu ciisa hada xadiidun xasanu gariib nusakha makhduudaadka kuma soo aroorin xadiidkan mizina tuxfatulashraafka kuma sheegin walidaalika marka xadiidkaasi kuma jiro kitaabka hatirin sidiisa isaga kaa yaallo laakiin ogow un gees gees iyo haddaa wax ku qorayso ku qor kitaabka yaa la tirtirin adig ma kuu qoraayo sooma xadiidkan saas makhduudaadka dhan ma qoraya qaala alimaamu abuu ciisa baabu maa dukira fi rajuli yudriku limaama baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay baabu bayaani maa kii caddayntiisa dukira la sheegay fi rajuli qofka yudriku limaama imaamka soo haleelayo wa huwa saajidun imaamka oo sujuudsan kayfa yasnacu sidee buu samaynayaa imaamkii oo sujuud ku jiraa timid see yeelaysaa ma ma iska sujuudaysaa ma iska taagnaanaysaa ilaa uu ka soo kaco ayaad sugaysaa see la yeelayaa qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa hishaamu bnu yunus alkuufiyu wa huwa abulqasim alkuufiyu lulu'iyu hiqatun rawaa lahu atirmidiyu faqad qaala xadaanaa almuxaaribiyu wa huwa cabduraxmaan bni muxamed bni ziyaad almuxaaribiy laa ba'sa bihi wa kaana yudalis akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita muxaaribi laba waaye ninkan iyo wiilkiisa cabdiraxiimaa la yidhaha wiilkiisana cabdiraxiimka feeri tirmidi ma u wariyaa ma filaayo inuu tirmidi u wariyo feeri cabduraxiim ibni cabdiraxmaan ayaad fiirina cabduraxiim ibni cabdiraxmaan ibni muxamed leanna hadda halkan xadaana almuxaaribiyu buu yihi muxaaribi labadaba waa la dhaha wiilka iyo aabbahaba laakiin maxaa ku garanaya inuu aabbaha yahay dabaqada uu sanadka uga jiro wiilku dabaqadan maku jiri kara isaga can alxajaaj wa huwa alxajaaj bnu arطaah can abi isxaaq huwa abu isxaaq asabiiciy can hubayrata huwa hubayrat bnu yariim laa ba'sa bihi waqad ciiba bاtashayuc rawaa lahu asxaabu sunan alarbaca can caliyin wa huwa caliy bn abi aalib radia allahu canhu wa can camri bni mura can camri bni mura waxay ku cadfan tahay can hubayrata waxa dhahayana can camri bni murana waa abu isxaaq asabiici abu isxaaqa laba sheeq leh hubayra iyo camri bni mura marka waa can camri bni muradan halkaasi ku cadfan tahay cabdiraxiim ibni cabdiraxmaan waa kaas bukhaari iyo waxaa u wariyo ibnu maajah bis tirmidi uma wariyo ayb min kibaar alcaashira ayb hadda tanoo kale marka waa can camri bni mura waxa dhahayo muxaaribiga miyaa xajaaj miyaa abu isxaaq miyaa ma la garan karo hubayra miyaa ilaa waxaa lagu garan karaa hadba inaad fiiriso camru bnu mura yaa isaga ka wariye abu isxaaqa ka wariye n meeshaa waxa ku jira marka abu isxaaq baa marka marna xadiidkanba wuxuu ka warinaa hubayra can caliyin sanad labaad uu haystaa camr bni mura can ibni abi leyla can mucaadi bni jabal marka xadiidka marka laba saxaabi baa warinaysa mucaadi bni jabal iyo cali bni abi aalib qaala qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam idaa ataa axadukum asalaata midkiin hadduu salaada yimaado walimaamu calaa xaalin imaamkuna uu xaalad korkeed yahay falyasnac kamaa yasnacu limaam ha sameeyo sida uu imaamku samaynayo kale yani imaamku sida uu samaynayo hadduu sujuudsan yahay ha sujuudda la aad allahu akbar kadib sujuudda la aad ayb ayb xadiidku xadii waa saxiix walimaamu calaa xaalin meeshuu doona ha joogo waa lala qabsan karaa imaamka laakiin ragcada aada sujuudda kusoo gaartay ama ictidaalka kusoo gaartay ma tirsanaysa qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun gariib laa naclamu axadan ma ogin asnadahu xadiidka inuu isnaadiyey ilaa maa ruwiya min hada alwajhi wajkan waxa lagu wariyey maahan qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi sidaa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa jaaa arajulu qofku hadduu yimaado walimaamu saajidun imaamkuna sujuudsan yahay falyasjud ha sujuudo walaa tujzi'uhu tilka arakca ragcadaana u gudi mayso idaa faatahu rukuucu maca alimaam rukuucdu hadday ka tagto imaamka maciisa ayib markaas laakiin salaadda u xirana salaaddii wuxuu u xiranayaa isagoo taagan allaahu akbar buu dhahaya markaas kadib uu marka meeshaas uu aadayo uu aadaa lianna takbiiratu lixraamku waa takbiiro rukni ah qiyaamaana lagu sameeyaa iyada bacdi laima waxay leeyihiin alla hal takbiira isaga filano allahu akbar waana iska sii hoobanaa iyadaana takbiiratu lixraam noqonayso sida fiican waxay tahay takbiiratulxraamku mahalkeeda ha dhacdo adoo wada taagan ha dhacdo allaahu akbar kadib marka sujuudda iska aad takbiir labaad marka qofka ma u baahan yahay mase uma baahnana culammada shaaficiyada waxay leeyihiin takbiir labaad uma baahanayo lianna takbiirtan labaad mutaabaco imaamna maaha asagiina hadda salaadiisii yani mutaabaco imaam maahanoo imaamkii ma gaarin booski uu joogo ma gaarin weli isagiina hadda nin salaad ku yacni nin salaadiisii marka takbiirtiisa booskeeda joogo ma aha marka tanoo kale waxaa la samaynaa bay leeyihin marka allaahu akbar adoo aamusan unbaad sujuudda aadaysaan leanna waxay leeyihin allaahu akbarta dambe mutaabaca ma leh min baabi lmutaabacana u dhihi maysid adiga salaadaadana inaad intaad kasoo tagta qiyaam oo sujuud usoo boodana de salaad maahan oo nadmigeedii iyo ku socoto ma ayb waxaa kaloo la mida marka aada soo kacayso marka dambe oo taxiyaadku imaamku uu salaamo noqsado haddaad ragcada labaad ay kuu tahay adiga allahu akbar inaad soo dhahdaa waa waa suuragal leanna waa ku awalba sidaas waa dhihi lahayd oo fadhigaasu mowdicuu kuu yahay waa fariisan lahayd xataa haddaa kaligaa tukanaysa laakiin hadda imaamkii hal ragca kusoo gaartay fadhigaas aad fadhiso mutaabaca darteeda u fadhisaa adiga fadhi kuuma ahaadeen haddaaden lowla almutaabaca adiga ma fadhiisateen ragcada koowaad marka allahu akbar male iyadana markalayska kaca bilmunaasaba marka waxaa soo gelaya imaamkiia salaamo noqsaday hal ragcaa la tukatay adiga wuu ka baxay salaada markiiba inaa hore ka istaagto ma inaa iska sii fadhiso ataxiyaad dhammaysood duca iska sii akriso waaba bureeba salaadaada markaas lowlaa haddaadan jahli qofka loogu cudur daaraynin isagoo caalim ku ah haddii sidaas uu yeelo salaadda waa jabaysaa sababtii ku jabaysana waxay tahay adiga hadda imaamna uma fadhisid mutaabacadiisa adigana fadhi kuuma ah maxaa u fadhisaa marka waxaa u fadhisaa marka waa qalad hadda leanna salaadaadiina fadhigeedii ma aha imaam hadda mutaabaco aad kula jirtaana ma jiro oo imaamkii waa salaamo noqsaday mar allaala markuu salaamo noqsada horeaad ka boodaysaa xataa haddii aad atixiyaadka inaad dhammaysa maaha atayb qaala alimaam markaa camalku sidaan waa yidhi wakhtaara cabdullaahi bnu lmubaarak wuxuu doortay an yasjuda maca alimaam imaamka inuu la sujuudo oo unan suginba wadakara can bacdihim qaarkood wuxuu ka sheegay faqaala wuxuu yidhi lacallahu anlaa yarfaca ra'sahu min tilka asajdati xataa yugfara lahu waxaa laga yaabaa sujuuddaas inuunan madaxa ka soo qaadin ilaa loo dembi dhaafay isagoo loo dembi dhaafay inuu kasoo qaado madaxa ayaa laga yaabaa yani wuxuu ka wadaa sujuuddan iyounan isdhaafininoo ajar iyo khayr iyo wanaaguu ka hela lacalla in loogu dembi dhaafaa laga yaaba intuu iska taagnaan lahaa dadka hadda marka waxay sameeyaan waa imaanaa in imaamkii waa sujuudsan yahay qofkii waxaa laga yaabaa inuu iska taagan yahay waa ictidaala imaamkii waa sujuudaa ti jalsa bayna sajdateyn sujuuddii labaad markuu soo kaco salaada galaa marka intaas intaa iska fadhi lahayd baagamuddo iskaga taagnaan lahayd waxaa ka khayr badan soo maaha inaad salaadii gasho ajarna laguu qoro adiga laanna sujuuddan waa lagaa ajarseynaya dadka qaarna waxay moodaanba inaynanba ansaxayninba qaala alimaamu abuu ciisa baabu karaahiyati an yantadira annaasu alimaama wahum qiyaamun cinda iftitaaxi asalaa baabu bayaani karaahiyati an yantadira annaasu dadka inay sugaan alimaama imaamka inay sugaan nicidda la nacay wahum qiyaamun iyagoo taagan cinda iftitaaxi salaati salaada marka la bilaabayo agteeda ayb marka baxdigani wuxuu yahay dadku goormay salaada u istaagayaan taas waraanukaad qaala xadaanaa axmed bnu muxamed wa huwa almarwasiyu laqabuhu marduuya qال أخبرنا cبدالله بن المبارك qال أخبرنا معmر عن يحyى بن أbي kثير عن cبدالله بن أbي qتاaدة عن أbيه وأbو qتاaدة qال قال رsuل الlhi صلى اه عل سلم إdا أقيمت الصلاaة صلاada hadii la أقimo فlا تقumوا ha istaaginina xatىa تrwnii kharجtu ilaa aad i aragtaan aniga inaan soo baxay xadiikan marka waa مطلq غayru mqyd bشhayin waxba laguma qeydino alfaadu liqaama laguma qeydin oo lama dhihin ilaa aad i aragtaan anoo soo baxay iqaamadiina meeshaas la maraayo lama dhihin marka imaamku haddii uu soo galo soo baxo baxay waa istaagi karaan dadka qaala wafi lbaabi can anasin xadiidu anas hayru maxfuud ayb xadiidka anas hayru maxfuud qaala alimaamu abu ciisa xadiidu abi qataadata xadiidun xasanu صaxiix wqad kariha qowm min ahli اlcilmi waxay kahdeen min asxaabi الnabiy sal ا l slam nabiga asxaabtiisa iyo wagayrihim ah an yantadira annaasu limaama dadku inay imaamka sugaan wahum qiyaamun iyagoo taagtaagan dadkii inay imaamkii sugaan taagni ay ku sugaan waa kahdeen wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen ida kana alimaamu fi lmasjidi imaamku hadduu masaajidka ku jiro wa uqiimat isalaatu salaadana la aqimay fa inamaa yaquumuuna way istaagayaan idaa qaala almuadinu muadinka hadduu yiraahdo qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa wa huwa qowl bni lmubaarak culamada qaar waxay yihahdeen waxaa la istaagayaa qad qaamat isalaa marka la yiraahdo ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wadahaba akharu ahli اlcilmi waxay ku tageen ilaa anahum ida kaana alimaamu macahum fi lmasjid imaamku haddii uu la jiro dadka masaajidka uu joogo lam yaquumuu ma istaagayaan xataa tufraga aliqaama labaa loo kala qaadaa imaamku inuu joogo inuu maqan yahay hadduu joogo lama istaagayo ilaa iqaamadii in la gala maahan markii la aqimo ayay dadku istaagayaan hadduu joogo waa anas waxaa laga wariyey anahu kaana yaquumu ida qaala almuadinu qad qaamat isalaa anas marka markuu muadinku yihaha qad qaamat isalaa ayuu istaagi jiray ibnulmundiraa wariyey saciid ibnu mansuurna can abi isxaaq can asxaabi cabdillaahi bni mascuud sidaasuu kalu ka wariyey abuu xaniifa isaga wuxuu ku tegey muadinku markuu xaya cala alfalaax uu yidhaahdo waa in la istaagaa ayb haddii uu qad qaamat isalaah yidhaahdana kabara alimaam saas uu leeyahay abuu xaniifa isaga marka waxuu arkaa xaya cala alfalaax dadku waa inay diyaar yihiin taagan yihiin qad qaamat isalaa qad qaamat isalaa allahu akbar imaamku waaba horuu ka gelaa salaada safkiina mar hore yani waa lasafki see loo simaa markaas markaas kadib aa la simaa xoogaa taas marka aan filaa saciid bnu lmusayabaa laga wariyey qaamada xay cala asalaa xay cala alfalaax marka la yidhaha hala istaago qad qaamat isalaa safkii ha la simo kadibna imaamkii ha gala salaada intaan o dhan waa hadduu imaamku masaajidka joogo haddii uu masaajidka uunan ku sugnayn goormaan la istaagaa jumhuuru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen annahum laa yaquumuuna xataa yarowhu masaajidka ma joogo waa bannaankuu jiraa goormaa la istaagaa imaamkii marka loo jeedo waa la istaagi karaa falaa taquumuu xataa tarawnii taas a markuu maqan yahay markuu joogo laakiin iqaamadaa la sugaa ayb waa mafhuuma ila tahay waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa mas'ale ah mar haddii la yidhi hadduu maqan yahay marka la arka hala istaago falaa taquumuu xataa tarawnii kharajtu waxaa laga qaatay fiihi jawaazu liqaamati walimaamu fii manzilihi imaamkiioo gurigiisa joogo in la aqimi karo salaada hadday is og yihiin muadinka iyo imaamka maalan imaamkii waa soo idmay orod aqim buu yidhi albaabbaa albaabkuu ka soo galay horow ka aqimay imaamkii marka markaas la aqimaayo bannaankuu jiraa wuu soo galay waay taas inay bannaan tahay meeshaas marka iqaamada in bannaanka laga maqli karo iyo waa waa waa tusaysaa axaadiis wuxuu keenaa bilaal radia allaahu canhu inuu nebiga intuu idin ka soo qaato rasuulka gurigii joogo inuu aqimi jiray nebiguna uu soo geli jiray kadib marka imaamkao maqan in la aqimi karo laakiin waa inay is og yihiin muaadinka iyo imaamka day waqtiga iyo wax noocaas oo kale isku yaqaanaan oo kale hor inuu taagan yahay qasab maaha baabu maa dukira fi اthanaa'i calى اllahi wsalaati calى الnabiy sal ا l slama qabla اdducaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay dukira la sheegay fi اthanaa'i ammaan cala llahi alla la ammaano wasalaati cala nabiy nabiga lagu sallay sal l salam qabla ducaai ducada ka hor intaadan ducaysanin inaad alla ammaanto nabigana ku salliso qala xadaanaa maxamuud bnu haylaan qala xadaanaa yaxya bnu aadam wahuwa saaxibu kitaabi alkharaj qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucba can caasimin can zirin can cabdillaahi waa ibnu mascuud qaala kuntu usallii wnabiyu sal l salam waabuu bakrin wacumaru macahu waa tukanayey iyadoo nebiga abubakar iyo cumarna ay la jiraan falamaa jalastu markaan fadhiistay bada'tu bihanaa'i cala allaahi waxaan ku bilaabay inaan alla ammaanayo uma salaati cala nabiy sal l salam uma dacawtu linafsii nafsadeydaan markaa u duceeyey faqaala nabiyu sal l salam nabigu wuxuu yidhi sal su'aalo tucdah waa lagu siinayaa sal weydiiso tucda lagu siiye hada waa haa usakti tucdalle ayb marka waxaa laga qaadanaya nebigu hadduu yidhi sal tucda hadda ilaahay wax weydiiso macnuhu waxay ka dhigan tahay inta mas'aladaada iyo dalabkaada aadan gelin waxaa wanaagsan inaad la ammaanto xamdi iyo la timaado nebigoo lagu saliyo qala wfi lbaabi can fadaalata bni cubayd qala xadiidu cabdillaahi xadiidu xasanu صaxiix qala warawaa axmed bnu xambal can yaxya bni aadam hada alxadiida mukhtasaran baabu ma dukira fi tatyiibi اlmasaajid baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baabiha dukira la sheegay fii tatyiibi اlmasaajidi masaajida udgintooda qala xadaanaa muxamed bnu xaatim albaqdaadiyu wahuwa azimiyu azimiyu marka waa bikasri zaayi sidaasuu taqriibku dabdiyey kitaab kaloo ibnu xajar leeyahay oo la yidhaha tafsiiru lmuntabih fii taxriiri lmushtabih oo mu'talifka iyo mukhtalifka iyo waxyaabaha uga hadlana wuxuu dabdiyey bifatxi zaayi azamiyu waxfaha waa sheega muxuu dhigaa midaan waxaan ku arkaa adimiyu maxaa kuu taal adig meelahan fiiri muxuudhiga wax ka jira male adimiyi adimiyu buu qoray adimiyu maaha azimiyu waay bizaay dimi maaha dimi maaha bitaxriiri lmushtabih ayb mabuuc waay juska labaadoo saas ku sheegay kaasna wuxuu ku dabdiyey bifatxi azaay halkaana bikasri zaayi ku dabdiyey taqriibka ku dabdiyey ayb hiqatun akhraja xadiidahu atirmidiyu wannasaa'iyu samcaani laftirkiisa fatxi wuxuu dabdiyeen umalaynaa bifatxi azaay azamiyu samcaanigu kitaab wuxuu leeyahy layidha alansaab ansaabku marka kutubta maraajicdu ka mid yahay waxaana laga fiiriyaa badanaa waxyaabaha ku tacalluqo nisbooyinka marka nisbaduu qoraa waxay u socotaa xuruufu lmucjam hamsaduu ku bilaaba ilaa ya-duu geyna nisbada markuu qoro wuxuu ka sheekaynaa nisbadaasi waxay tahay hadday qabiilo tahay hadday beled tahay markuu nisbada kasoo sheekeeyo dadka caanka ah oo nisbadaas wato ayuu kabacdi tarjamo ka bixinaa oo u tarjama tarjamadiina faa-iiday wadataa ogowna abuu sacad asamcaani kutubtiisa muhiimkuu ku jiraa isaga markaa saas usayna dabdiyay ayb qaala xadaanaa caamiru bnu saalix wahuwa abulxaarid almadaniyu marka taxriiru lmushtab midkan tafsiiru lmuntabih iyo mid kaleo waxaa jira isagana ibnu naasiridiin dimashqi leeyahay dhowr mujalad ah kuwaas iyaguna wixii ishkaal iyo ku jiro iyo asmaada sidaan oo kale laga feeriya qaala xadaanaa caamiru bnu saalix azubayriyu wahuwa abulxaarif almadani matruuku lxadiid ninkan ibnu maciin laakiin wuxuu yidhi kadaab tirmidi keliya u wariyo ibnu maciin baa wuxuu yidhi kadaab imaam axmedna muxuu yidhi iqatun lam yakun yakdib hiqatun lam yakun yakdib markaasaa yaxya ibnu maciin waxaa lagu yidhi axmed yuxadisu canhu ina axmeda yuxadisu canhu imaam axmed ninkaanuu ka wariyaa baa la yidhi markaasu wuxuu yidhi maa lahu junna maxaa ku dhacay yidhi ma waa shay ninkan muxuu uga warinaa ma waa shay dadka marka isku fahm maaha isaga ninkaana inuu wax ka fahamsanya ninkaana wax kale ka fahamsan yaha laga yaabaa ayb qaala daara quniyu yutrak walidaalika ibnu xajar taqriibka ninkan markuu u tarjamayey wuxuu ka dhigay matruuk ayuu yidhi weliba wuxuu ku daray afrada fiihi ibnu maciin fakadabahu yaxya ibnu maciin xoogaa waa ku talax tegay ninkan kadaab ayuu yidhi marka kadaab iyo matruuk yaa daran baara kadaabaa sii xun hoose matruugaa roon marka isaga marka ninkan wuxuu waa isku soo koobkoobay ibnu xajar matruuq buu ka dhigi kadaab ma ka dhigin xadiidka matruuqu marka waa ninka uun dacfigiisa aad u daran yahay layskuna waafaqsan yahay taqriiban qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abiihi can caaishata qaalat amara rasuulu llahi sal l slam rasuulka wuxuu amray bibinaa'i lmasaajidi masaajida in la dhiso fi duuri meelaha qabaa'ilku degan yihiin xaafadaha wa an tunadafa in la nadiifiyo oo tutayaba la udgiyo ayb xadiidkan abu daawuudaa soo saaray min dariiqi zaa'idata can hishaam meeshaas maxay ku tusay marka abu daawuud xadiidkuu wariyey min dariiqi zaa'idata bni qudaama abusalt can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha maxay kuu faa'iideynay riwaayadaas marka a mutaabaca iska noqon kartaa ama riwaayada ama mutaabaca maaha xadiidku waa saxiix matniga sanadkan laakiin mutaabaca maxay u taray nin matruuk a mutaabaca maba galaba xadiidkan waa daciif riwaayadan tirmidi marka alxadiidu daciifun riwaayada tirmidi laakiin abu daawuud riwaayadiisaa saxeixa taasaana la qaadanaa marka ya may laa shaahid lahu taala lanna matruugu waxba uma tara shaah yani xadiid kasta lama soo xoojin kara ninku haddii matruug ama kadaab uu noqdo kor uma soo kacayo haa qofkii kor u qaadmi kara kor u qaadma xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif xadiidka matniga laakiin waa saxiix siyaabo kala duwan uu soo arooray ibnu maajahna xadiidka waa keenay min ariiqi malik bni sucayr can hishaam riwaayadkaasaa saxiix xadiidkan kutubta mukhtasaraadka kuu ku yaallaan ya bulowlmaraamkuu ku yaalahaa rawaahu lkhamsatu yuu leeyahay xadiidku marka waa saxiix waxaa laga qaadanaa marka macnihii uu tarjamay oo ah masaajida in la carfiyo in la carfiyo marka waxaa kasoo horjeedo in la uriyo ma banaano taasna iskaalso wasakha iyo yacni kabaha qashinkooda iyo masaajida in looga tago ma banaanaanaysa leanna amar waxaa kasoo horjeedo waxaa kasoo horjeedo waa wax manhi ah ayb wa an tunadafa in la nadiifiyo tayaba la udgiyo waxaa kaloo tilmaamaa meelaha masaajidyada laga dhisaayo waa inay noqdaan meelo dad degan yahay si dadkaa uga faa'iideystaan masaajid marka duur cidlaa laga dhisaayo maya baab oo hadda waxay iska noqdeen hadda masaajidda iska qandaraasoo kale qofku marka masaajidow meel aan lagu tukanayn ka dhisaa dad deganayn sawiraa laga qaadaa hadiiba la shaqaysanayo meelaha dadka in laga dhex dhisaa fiican haddii kale qofkiina maalkii laga soo qaaday looma danaynin masaajidkiina meel cidlaabuu ku baaba-a ayb qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa hanaadu qaala xadaanaa cabdatu wa wakiicun can hishaam bni curwata can abiihi ana nabiya sal l slam amara fadakara naxwahu riwaayadan waa mursal qaala wahada asaxu min alxadiidi alawal xadiidkii hore kana ka asaxsan kanbo waa mursal kii horena nin matruuga ku jira labadooda marka muqaarana lagu samey kana row qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan bnu cuyaynata can hishaam bni curwata can abiihi ana nabiya sal l slam amara fadakara naxwahu asaxu wuxuu u leeyahay marka tan mutaabacadan ayb wakiic iyo cabdat bnu sulaymaan iyo sufyaan qaala waqaala sufyaanu bibinaa'i almasaajidi fi dduur yacni alqabaa'il meelaha dadku ay degan yihiinuu ka wada baabu maa jaaa ana salaata alleyli wannahaari mathnaa mathnaa wuxuu ku yimid salaatuleylka iyo salaada maalintii la tukanaa labalaba inay tahay labalaba in loo tukanayo qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu mahdiy qala xadaanaa shucbatu can yacla bni cataa wahuwa alcaamiriyu طaa'ifiyu can caliyin اlasdiy wahuwa caliy bn cabdillaahi albaariqiy alasdiyu saduuqu rubama akhطأ can ibni cumara can الnabiy sal l slama qaal salaatu leyli wاnnahaari mathnaa mathnaa salaada habeenkii maalinkii la tukanaa labalabaa loo tukadaa maxaa laga wadaa marka labalabo laba markaa tukataba waa salaamo noqsane laba markaa tukata waa salaamo noqsane ibn cumar sidaas u fasiray markaa salaatu leyli mathnaa mathnaa marka la leeyahy lababa waa lagu salaamo noqsanaa sidaas marka ibnu cumar u fasira waxay khilaafsan tahay sida xanafiyada iyaga waxay leeyihin labaa la tukanaa waa la atixyaada waa la istaaga lama salaamo noqsanaayo ibnu cumarkan xadiidka wariyeyna wuxuu leeyahy mathnaa mathnaa macnaheeda in laba lagu salaamo noqsado laba kale la tukada la salaamo noqsado sidaasaa laga wadaa ibn cumar marka kama hadlin cadad waxaan la yaabay yani ninbaa wuxuu leeyahay maalan culimadii waxay u daliishanayeen xadiidkan marar badanna waa sheegnay salaatu leyli mathnaa mathnaa waxay ka qaateen oy ka fahmeen cadad inaynan ku gaar ahayn salaatuleylku inuusan cadad ku koobnayn markaas wuxuu leeyahay arrintaasuu rabaa marka fahamkaas culummada inuu yidhaahdo ma sax maaha markaasuu leeyahay fahamkaasi sax maahanoo ibnu cumar laftiisa xadiidka fasiray ibni cumar xadiidka koo iyo toban mau ku fasiray marka mase wuxuu yidhi mathnaa mathnaa waxaa laga wadaa labo labo labo labo labo iyo hal maya markaas wuxuu leeya ibnu cumaraa fasiray wuxuuna ku fasiray an tusallima fii kulli ragcatayn laba ragcoo kasta inaad salaamo noqsatid ee iyadoon cadad lahaynaa laba ragcoo kasta lagu salaamo noqsana ibnu cumar intaas unbuu sheegay wax marka liddi ku ah culimadaas ka fahamtay ibnu cumar warkiisa awal walaa aakhir walaa si dhexe midna kuma jirta laakiin qofka mararka qaar wax badan markuu hadlo waxaa loo malaynaa ninkaas inuu xujo wata dadkiina ma u badna dad wax taxriiri karo masaa-isha fahmi karo marka isagana wuxuu rabaa inuu hadlo hadlo hadlo fil akhiir marka masaladan wadaadadan waa isku waa isku khilaafeen in la dhaho rabaa ninkaasna waa hadlay ibnu cumar uu sheegayay in la yihahdo ilaa ibnu cumar de wax uun ibnu cumar cadad ma sheegin qoladaanna marka xadiidka mathnaa mathnaa cadad la-aanta waxay uga fahmeen mathnaa mathnaada yaa waxay tahay labo labo intay ku eg tahayna fa idaa khashiya axadukum asubxa labadaasoo wadaa waa berigaa soo celinaya isaga waa beriga ayaa soo celinaya ahlu cilmiga fahamkoodu saas qaala ikhtalafa asxaabu shucbata shucbo asxaabtiisa iskhilaafeen fii xadiidi ibni cumar farafacahu bacduhum wa waqafahu bacduhum qaar waa waqfiyeen qaar waa rafciyeen qaala waruwiya can cabdillaahi alcumariy can naaficin can ibni cumar can nabiy sal l slam naxwu hada salaat leyli wnahaari qaala wasaxiixu ma ruwiya can ibni cumar can nabiy sal l slam anahu qaal salaat lleyli mathnaa mathnaa wanahaarida aynan ku jirin adig muxuu kuu dhigay meeshaas wasaxiixu maa ruwiya can ibni cumar can اnabiy sal l salam anahu qaal salaat lleyli wanahaari mau kuu dhigay adig kan wnahaari muku daray wasaxiixu maa ruwiya can ibni cumara can اnabiy sal l slam anahu qaal salaat lleyli wanahaari maa ku jirta mase male wanahaari wanahaari maku jirtaan ha hahe ukaadiye ukaadiye heer ukaadi meeshan nusakha waxay ku dhigeen sidooda badan nusakha makhduudaadka waxay ku dhigeen salaatu lleyli wanahaari mathnaa mathnaa sidaasaa saxiix ay ku dhigeen laakiin nuskhada mubaarak fuuri tuxfaha iyo hal makhduud ayaa waxay ku taallaa salaatu lleyli bis oo wanahaari aan lahayn saasaana sawaab leanna waxa saxiixah waa biduuni wanahaari waay warkeygi ma fahamteen biduuni wanahaari iyadoo aan wanahaari ku jirin sida sawaabka marka saas ayb kan marka waxau raacaa makhduudaadka sida ay u badan yihiin wanahaari baa makhduudaadka la socoto sida xooga badanna salaatu leyli mathnaa mathnaa waa midkaan anagada xadiidka kama hadlayno wsaxiixu maa ruwiya can ibni cumar can inabiy sal l salam anahu qaal salaatu lleyli mathnaa mathnaa taasaa laga wariyo bukhaari uu wariyey qaala warawa hiqaatu can cabdillaahi bni cumar can inabiy sal l salam walam yadkuruu fii salaati nahaar waa taas marka warkan dambe iyo wanahaari ma isqabanay kan waa ogahay tuxfatulaxwadiga waaba sheegay soomaal waa loogaha qaala wqad ruwiya can cubaydillaahi can naaficin can ibni cumar annahu kaana yusallii bileyli mathnaa mathnaa wa binahaari arbacan meeshaana fiiri marka ibnu cumar ficilkiisa raawiga xadiidka warinaya waay ficilkiisa habeen markuu tukanayo laba laba ragco maalin markay tahayna afar marka sida saxiixa waa wanahaari inaynan ku jirin marka wanahaaridu waa shaad qaala waqad ikhtalafa ahlulcilmi buluqulmaraamku ku jira xadiidkan buluqulmaraamka ya muxuu dhahaa ibnu xajar muxuu sheegay kabacdi waa weriyey salaatu leyli wanahaari muxuu ka sheegay ciladan nasaa-iyu sheegayay buluuqulmaraamka inay shaad tahay wanahaari nasaa-ina uu sheegayuu sheegaan kutubtan iyo reerkaa cinaayo badan in la siiyo qaala waqad ikhtalafa ahlulcilmi fi dalika fara'aa bacduhum qaarkood waxay arkeen ana salaata alleyli wanahaari mathnaa mathnaa wahuwa qowlu shaaficiyi waaxmed salaad kasta laba laba oo sunna wa qaala bacduhum ina salaata alleyli mathnaa mathnaa wara'w salaata atadawuci salaada sunnada binahaarina arbacan mithla alarbaci qabla aduhri wagayriha oo kale min salaati atadawuc wa huwa qowlu sufyaan athawriy wabni lmubaarak wa isxaaq halkan haysan hada akhiri wallah aclam insha allah sal